inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u diraynaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii soomaaliyeed ee wax ku noqday weerarkii bahalnimada ahaa ee maleeshiyada al-shabaab ee ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay kasoo horjeedka hotel wehliya ee magaalada muqdisho waxaan rabaa si hordhac ahaana waad arkaysaan in ciidamadeennu ay markiiba soo gurmadeen sida laamaha warbaahinta ay gurmadka ugu yimaadaan si ay shacbiga soomaaliyeed xaqiiqada ugu gudbiyaan waxaan idiin xaqiijinayaa tirada dadka soomaaliyeed ee aan hayno ilaa iyo hadda ee geeriyootay in ay yihiin afar iyo toban ruux halka lix kalena ay ahaayeen dhaawacyo waxaa weli socda baaritaankii waxaan laamaha warbaahinta uga mahad celinaynaa gurmadka ay har iyo habeen shacbiga soomaaliyeed sidii xaqiiqada jirtaa ay u gaarsiin lahaayeen sidoo kale waxaan shacbiga soomaaliyeed ka codsanaynaa waxaad ogtihiin in dowladda federaalk ee soomaaliya ay dagaal kula jirto burcadda iyo qowliysatada duulaanka ku ah daadinaysana dhiigga shacbiga soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in aad markhaatiya ka tihiin dhallinyarada yaryar ee ku shaqaysanaysay waxaa loo yaqaana bajaajka ee maanta ay khasaaruhu ka soo gaareen wixii halkan ka dhacay baaritaan ayaa socda ma hubno dadka soomaaliyeed ee tiradooda inta geeriyootay laakiin wixii baaritaanka ka soo baxa waxa qarxay waxa ismiidaamin ayuu ahaa baaritaankaa socda baaritaankaan wadnaa wixii ka soo baxa